shirkadiya wayba hariililata salaam bang lanki beesodis yarta alaabtu way ingade tartiib tartiib yaan isku dhiibe shirkadun a g f iyo wayba iyahashagaysay ilaa iyoonay hata waybaana iyo harumo kaleta kismaayo hamar iyo baydhabo harunta moobilka ee al'aamin yo wayba iyo kataale kiilo sab'a isla markaasna mayba iyo kadheginta masaajidka arabta wali faahfaahin kale oo intaas dheer wayba isinkulahan hiri kortaan teleefanada nambaradiyo iyo shal'ayin teleefan leelenka soddon ili toddobaatan iyo toddoba eber eber ama mobel nambar eberli halshan konton iyo sagaal afarton iyo toddoba konton ama mobel nambar eberli halshan konton iyo afar afartan iyo sagaal lihdun iyo sede ama teleefanka kale oo nambar shay useeyey eberli halshan konton iyo kow lihdun iyo sede konton iyo lama hataba bulsho ballantaan waybo aynuuna ku oombanan alaab wareegda alcaamin jeneraal farneejar اللام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kulligiin meelkasta isug roogdaan hamiignimo ehdew isniignaya hagalaasa taariikhdan iyo ka eydantee tumi lamaada bili lamaa sanadka lamaada kun tumi iyo toddobaada qodobada barnaamijka kulanka warsan oo kaha ka qaado doonana mayba ku mid ahaa sarkaal ku tirsan bangiga dhexe ee soomaaliya oo shaaciyay inay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo suubsugu doonto beese taasoo bedeli doonta shilin soomaaliga dhammaadi ee kunku shilin ha ku heli kaasoon lahayna walsarafe ay baag lahanis nagaw yoo markii inku horeyti lamaadii meelmood ee lahadhaafi iimadhiyowkii inkuwiinayo isukukooyi dollarka maraykanka isla mar ahaantaasna shilinka soomaaliga isu deeri heerkii inka qaalisanaay barnaamijka kulanka warsan iyo warbixin dheer oo arrintaas ku hadalaasa ha ka qaado doona hoob ilaahay erar mayba kaloo barnaamijkaan ka qaado doonay xaaladda dadka bogtaalo abaarta haysata ee ka nool magaalada baydhabo elintii ayayana mayba hafood saartay xaalad bini-aadannimo taaso on baahan in shacabka reer baydhabo iyo gurmud deg deg ee la deeraan si markaas la badbaadiyey dadka biilaanta iyo baadlaanta haysata barnaamijka kulanka warsan iyo warbixintaas si kuga heli doontaan suban biyood yaa ku jara deegaano ku tirsan gobolka baay iyo oo inka yaraan sagaal qofniya ka dhimatay barnaamijkaigaha ka qaado doon cabdulaahi maxamuud cusmaan daanyeerow oo longorodow farmaajo iyo geeya yaa usiina siin hayna dhegaysadyaal oo la kulmi madaxweynihii dowladda federaalka dhowaan landooradii maxamed cabdilaahi farmaajo kureed markii uuse banaanbax ku dhihi magaalada jowhar ee xarunta shabeellada dhexe uuse dhowaantunka kushaaciya in uuse markaas ciidan fadaaw in uuse la kulamo madaxweynaha kaasoo usuunta gali waraysi gaare oo idaacadda warsan la waaldhafiya uu ku sii saxay barnaamijka magaca saaray faysal dhaayo xuseen hanoo mukhtaar sheeg iyadan dalmar eena siina dareeri siina dareeriyi doon biliga farsamadana mayba oo saacidi doonay saaxiibkay saalax cali maxamed saalax qays barnaamijkuna wayba waa kulanka warsan hanisnagadow kale qodobka unka horeeya ee barnaamijkaana kulanka warkan uu ka hadqaadaan maybarnagaday sarkaal ku tirsan bangiga dhexe ee soomaaliya iyo shaaci inay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo daabacdo doonto beesho cusub ushrin soomaaliya iyo oo markii inka horeyti lamaadii maalmood ee laha dhaafiyey qiimi dhiyowkii inka weynaay usu ku kooyay doolarka maraykanka iyo oo shilin soomaaliyan usunagadii ku ilin iidan mara taasoo sheentay inay ganacsatada iyo qaadadan shilin soomaaliga iyo hordhaangan diidaayen hataba ha ka dhowaada warbixin dheer oo arrintaas ku hadalaas tangimarkiiyo burburtii dowladii dhexe ee soomaaliya mayba miili ku bahay kaabayaalkii iyo iloogii dhaqaale ee wadanka ka tiirsanayay iyo ushirin soomaaligan usunagadii koo qiimo beeli oo walba ungooyaana ilaa usukunagada koo jaroojiy bisha ka la geliy maalinba maalinta ku damboyta mayba suuqu ku bahayay koo ku mid eh beesidii soomaalida iyo isticmaalaasi ha ku bilow markiiyo dowladii dhexe ee soomaaliya iyo burburtii lacagoogii la isticmaalaayay bulshada soomaaliyeed iyo isticmaalayeen mayba ku mid hayay shan shilin toban shilin labaatan shilin konton shilin boqol shilin shan boqol iyo kun shilin mayba kullijo beesadaas oo dhan geeka ha ku hereey beesada kunka shilin eh taasoo ee ta inka weyn waana inka yar maana in la hayno war sarafe mayba jaray dhowr mar ooyo haddaaba cadeen dowladeyga kumeel gaarka haya ee wadanka hamari waana in isku dambooyey taleeda dalka ini haddaaba cadaan beesada kunku shilin ee geeka wadanka yaala jenaraal maxamed faarax caydiid oo madaweynihii inis magacaabay kun sagaal boqol sagaalan iyo shantii may bahaay lankii inka horeeyey oo haddaaba cada beesada shilin soomaaliga usoon isticmaalay warshado ka yaalaan wadanka malaysiya maybana xukuumad walba oo wadanka koytiyareed handaaba cadaasay shilin soomaaliga iyo oo xukuumad walibana iyo oo xukuumad walbana afka ku sheegaasi shaleediya inay hadaabaca doonto beesa shilin soomaaliya cusub taasoo bedelo doonto beesada hata la isticmaalaaw ee halka nooc oo kunka shilin ogeekuna wada goradaana maxaybaa shalay dhammaan magaalooyinka wadanka soomaaliya iyo maalintii ku horeytay baqiima dhiyowkii inka badanaya ka kooyay beesada doolarka maraykanka taasoo haytay tiishirin soomaaliga dhulka kadhooshi waana qiimo beelidi waana deersidii ilaa iyo ganacsatada badeecado shalgadiisan wadanka lakashalgadadaaw iyo onqaadna war doolar an hayna mayba kor onka haymarkii inka horeytay qiimaga shilin soomaaliga kaasoo ka qasabay ganacsatada soomaaliyeed inay diidaan inay walka gaadnaan beesa doolarka taas bedel yeeniyo qaadadaan beesada shilin soomaaliga mayba shalay deerayso cirka doolarka qiimooga inka hooseeyey oo halka doolarna deersiiyey ilaa laka sarafa qiimaan dhexeeya tomi i shan ilaa iyo tomi i lix kun shilin soomaali ah waanu haanoo ku mid ee dadweynaha ka nool magaalada baydhabo oo uun ku warramay dareenjo markii uusoo qiimo waaladii shilin soomaaliga doolarkana hoosan dhihi idaacadda warsan maryeela dhamartay makarafoonka sarafka geeko ila qabdaaya afka doolarka mid sagaal ee bixintasna labaatan
ee beesada doolarkana mise beesooyinka kale niyona saaso may doolarka hoobaa raqaysa badan hadda beesa kaleyan haraqaytas doolarka lay kilinta aybuaha saamayn lay kaweladaasyan sida riyaalka oo kale meelo sarfaayo riyaal labaatan shan doolar ila sarfaay boqolka do- la- boqolka riyaal labaatan shan doolar bixintasna labaatan ila lix doolar sida kenyada oo kale
kenya lama boqol ila sarfayana kunsha lama boqol iyo toban lama boqol iyo labaatan way kabiya birkana
بر ينا هو بدور سنة رئيس إذا انجباس ينا ويل صرفها سيتم بقولشة بحنت أنا سيتشة warma saraf ahaantiin dhidhigno saamaynsan kuwala jirtee
هايدي سامي ويبوا سوق شغي ولا هدي أو معناها دور كرئيس بدنا دكتور مشغولان وأنا معاش أنا مركز في لي ganacsiga ayaa moon kasoo yaraa weeraranyey maadaama sarafkii zaa'id hoosaan ka dhihi sarafkii ofar milyan yahay mara boqolkii doolar maraay lama milyan iyo afar boqol labaatan kun maraay geek may maraaye milyan sagaal boqol beesabay andhahayta beesa badan maadaama saasayta sarafkii saasan jabi badeecadii weeraranta maadaama sidii hore magemiyeeda hataa hoosaan ka dhihi mayba waxayn sheegada walkasantil kulqobsoo daa wereeriyaayan hata ganacsada weeraranta qiimo walangadaas ka gadaasoo waaysanta si walangadaala kaasuwaasinyi walaamu ini runhaado doonan iniya lamnuu bereleyhi suun jireley ah yelka shakiisinyi baageedan wereerinya ayaamo walaagii onan iskubnee wal oo rasme naqadaaynagnadaan ogaayna saas dartiye qiimili alaabta kibees garaaya kasuwaasinyi hordhaangmel kibees garaaya afar milya lama milyan afar boqol labaatan kibees garaaya alaabta qiimishe lamuun beri sarafki haddii milyan sagaal boqol marahay ini milyan sagaal boqol saldhigadu doona i ini in sheegada meel yaraayi miiliskana dolku obsadahay haddii qiimoolka beesgaray meelku obsaday ini khasaare la gala dadkana maanaha waa ragiisa dhigan ragiisa fadaay lamu beri waa yarku jawrada jar may qasbiyan iyo ayni wati rule ka qiimayna maadaama ummata may buu in sheegad ini holo josi injarna ka qaado mabnuu wali allah wala tirule ka beesgarayna kuwa hofa horan ka hay hofa hoos intaga hatta way hooga qiimayaan shacabka kulley qiimuhu hobdaga ini qiimuhu hob runagada alaabta hoose kooy doonta iyo adaka bishaaraysada haddii qiimuhu bar rasmanagada alaabmaylu ku yaabay sheekii lama jibaar ini beesaa qudhii taasa ogaadasan lamu berjah wararka jaroon kulley afku soo ber dhow doone sarafku soo ber kulley dega doone markii hob dega kulley insha allahu aada qiimuhu dega doon والله إذا كبر حسن ما شاء الله إيه، بجامعي تاتو حق دور ما يشل أنا زرفايت ميسي كون جيك لا باتو كل مقوى كده أنت اللي آه markaa saameekii walday kale shaqada ahaantaba dalka gudiga والله بلا أرتون إيه كبر حسن إيه إذا كبر حسن ما شاء الله دور كان إنجاب إيه كبر حسن يو حتى صرف كسيب سات مرة إيه كبر حسن yow doorarkaa sare saameen ee deeni weerlada haafado tumi ishan kuntum saddex kun aler badanaa basarafliyaalkii ha tuugsan markaas oo caadin hayn ya daraan e b c hataa xeer may diirnay may sin ku gadisa oo neer maya wallahi on shaab ahaan idan ku kun ila wali labaad ishan ku labaad afar kun oo gadanaya geeg may diirtay xeer tum isiyeed kuntum inta kun ka tuugsan haafado hataa may sin ku saraf oo neer bulshada kumida taasan argaa marka may ida qaab doroninka nagati on may baa khasaar badan ku kulunita sarkaalka ka koreeya bangiga dhexe ee soomaaliya yaa uun warramaayo warbaahinta shalgadiisan ee waddanka soomaaliya may bashaaciyey in dowladda soomaaliya mardhowya haddaaba hada doonto beeso cusub oo shilin soomaaliya taasoo bedeli doonto beesada haddi la isticmaalaw ee sii dhammaado ay tisriid lahaankanaga qiimigii usulaha iyo shilin soomaaliga waxay ku kacaysaa waxaa la qiyaasayaa lacag iyada inta lagu samaynayo iyo lacagtii horeeto oo suuqa ku jirtay oo inkasta uusan bangigu soo dirin caad- caadiyan waxaa la yihahdaa bangigu wuxuu bedelaa lacag isaga uu daabacay laakiin muddo maadaama aasa uusan bangigu lacag daabicin dadkuna ayan lacag kale ayan haysan tii beenta ahayd oo negotiation samaysan jiray maahane disnaa waxaa laleeyahay dee dadka ninkii lacagta soo sameeyey tuuga ahaa ee, lacagtii waa u sariftay mesedu ka baxay laakiin dadka haysta waa dadkii caadiga ahaa oo shacbiyeynaha hawey lacagta wixii haystaa marka lama inkiri kare marka waa in lacagtii laga bedelaa mawti markaas ay noqonaysaa kadib waa mas-uuliyad markaas ballaaran oo taas mas-uul baa laga yahay lacagta soo daabicideedii oo lacag fara badan oo oo oo suuqa kaasida oo ee, lacag nooc wanaagsan leh oo la been abuuri karin markii la sameynayana lacag badan bay ku kacaysaa waxaa la qiyaasayaa lacagahaas oo dhan markii laisku jarjaro inay ee, ay ku dhowaanayaan amay gaarayaan ee, lixdan milyan oo dollar marka lacag sidaas u badan weeye lacagtu marka ee, qolooyinkan ee, adduunku iyo deqbixiyaasha iyo weligood ma diidin lacagta waxay yidhaahdaan waa waa la bixinayaa lacagtii laakiin waxay yidhahdaan ha la diyaariyo moogtay suuqii ha loo diyaariyo waxay yidhahdaan annaga masalan bangiga waxaynu oran jireen tababaradii bangiga iyo meelihii lagu bedeli lahaa iyo habkaad ku bedeli lahaydeen iyo habkii aad wax ku samayn lahaydeen waxaas dhan diyaariya waxaasoo dhan hadda way ka diyaariyeen birisi waxay ahaan birisi wax ah waxaa baxaya dad ee, dhowr iyo toban qof ah oo bangiga iyo hay-adaha kan kaleeto oo maogtahay lacagta be- been abuurka iyo ee, been abuurka iyo ee, controlla sida biliiska iyo nabadsugidda iyo iyo shaqaalaha khasnada iyo waxaasoo dhan ah marka waxay ahayd qodobkii ugu dambeeyey oo dadka maogta tababarkii ugu dambeeyey bay ahayd ee, intii markaas ay samayso oo lacagtiina la la helo waktigan aan sugayno maogtay april iyo may ah waxay noqonaysaa markaas arrintii arrin dhan bay noqonaysaa oo lagu dhaqaaqo maalintii lacagtaas la helo oo shirkaas ay ka soo baxdo hadda qolooyinkan i m f ta iyo iyo iyo dowlado badan iyo dad fara badan baa diyaar u ah waxay kuleeyihiin waktigaas waa la waa la ballan qaadaya meeshaasaa ballanqaad iyo laga samayn doonaa markii arrimahaas ay dhacaan oo la sameeyo oo lacagtii la la ee, la helo waxay qaadanaysaa afar bilood lix biloodba waxay qaadanaysaa mise lacagtii in la ee, ay diyaar noqoto oo maogtahay markaas waa lasoo bedelaya waa la keenayaa lacagaha hadda habka qaybinteeda waagi horta lagu adkaan jiray hadda soomaalida nidaamkii wax lagu qaban jiray ee, oo lacagta iyo lagu bedbedeli jiray wax badan baa iska bedelaya oo fuudeynaya waxaa fuudeynaya waxay tahay wadankii waxaa ka wada buuxa bankiyo ee, ganacsiga iyo siiba xawaalado bankigu shaqada uu qabto dhexe waxa ugu weyn inuu bangiyada kaleeto inuu kontrolo iyo xawaaladaha iyo waxaas sida ka warhaysan xawaaladaha waa midda waxaa haysta dhibaato badan baa haysatay muddo doorashadii dhowaantun la dooraday madaxweynaga cusub ee waddanka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo hata ka kooyi kursigun kalsoonigii shacabka soomaaliyeed yaa may banagaday madaxweynigii soomaaliya ee markii uusu taleeda waddanka landhiibi isla markiiba la dareemay in isukooyi isbedel iyo qiimo shilinka soomaaliga usuweeldhadaw iyo oo maalmo shileediya usu dooranyo taasoo muujyaasa astaanfayle i reetaangnagadow heebidii i karaamadii usulahay shilin soomaaliga iyo oo meeliya unku marinayn dhiniga kale iniyo janaan ganacsatadan gaar ee leh haanasa fadaayaan iniyo ku tegedaan dhaqaalaga yar ee bulshada soomaaliyeed ee geeka abaarta haysata iyo ku qaadadaan iyo oo doolarkana hoosandhikii shilin soomaaligana qaadadaw dana dhaqaale iyo kuleeyin ummado soomaaliyeed ganacsatadaas ku shaqaysadaas beesada sarafka ajnabiga ee siyo bulshada qiimo yar unkuu qaadadaan doolarka kureedna iyo kor unka qaadaan qiimaga doolarka sida geeka dhiidii oo saraflayaalka iyo reedanka nageen qiimaga doolarka meeli isu markii hore haayi iyo oo ookuna usu suuqyada magaalooyinka wadanka soomaaliya isu hakahirimi isu oo qiimaga doolarka usu maraaw labaatan iyo saddex kun shilin soomaaliya tan yamayba muudyaase weli iniya noolo astaantii dhiigmiirashada haytii ee shacabka soomaaliyeed ka dareertii taasoo sida la filawna dowladda dhexe ee soomaaliya markiiha daabacda beeso cusub meelo ku saari doonto inay waddanka soomaaliya gudaajiya wallakuugadada beesiyoon lahayna oo doolarka maraykanka ee
هلو ها حمدية ها ها إديغايتي سفيلة انت روقت حضر هدر آ أرهرمون جيك فسيحسن تلفن جي ما يوريت كيك هذا لاس ليبك عليه فيري ولي ويلسا اها ايه هالي هالي ميلو كهلي كودة اها أنا ويا هيا هاتي والله إسقارسين لهبو unoo haanshalay salaan kaga qoraano hoomeen dhidhii bidaano habartay iinka jeylay guraana isgaarsiintii haniinka marhiday hindhowna ka feedanay ka hasalnay ka habreernay ehelkaana halowlay hor ku eraana hormuud telekomo walle haliintiyu eheliintiyadahe hadal fasiixsano hururkurrug iyo hawu hawu un lahayna lankeeda lahadalaas wal hortarooglay adaka aalaso iwiliiba beeso moobeelka laakiin kiridaayo madiibo horleeda kuka edeegdaasa hormuud telekoma anta kale la ku hele walle halintiyu ee halintiyadahe gsm ka hormuud telecom wayba ku helaase adeegyadii inka dambooyen calamka la kaxiisayaay sida efoger sms service dalmar international rooming oo eh adeega wareegow ka isticmaalas moobeelka walba ad roogda kaarka la hogow samakaarka hormuud e v c bala service moobeelka qaado isku dhiibbiilate sida biyo korontada iskuulaadka iwalilimad e top abiyu account easily callback adeega landlanku mayba kuwada hariiriyi korte lama lang ilaa iyo sadilang call waiting e call conference ba hormuud hooliya siduu akihirinaanen shaqaalo luhubo xirfadiyo sarayto reer awtariinbowi reer haaweyla kaneebsadi haanhayne hawadu kumawje hadiignamo lahambaray hoodan seet walaayad fadaasa madiibo horkiin ku weelayan isgaarsiin layska hadlaayo korwa hormuud telekoma kihirinaanoy regi hanraabdhatiyo hood beedsada
dhegeystayaal qodobka kale ooka ha ka qaadadaana barnaamijka kulanka warsan mayba nagada doonay hoo biilaan er wadanka mayba ku jaray dhibaatooyin in iska jara biilaan i baadlaan ay yeesheentay abaarta taasoo haysata dad badan oo duunyo ka dhagada jaray waana beeri layahay ee ka noolaayay degmooyin iyo tuulooyin shalgadiisan oo kiyaala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haddaba baydhabo mayba ka sugna dad ha ku bogtaali abaarta xaaladiyana eed in liidata hana soon bahan ini gurmud i gacan lanfidi wariyigaana faysal dhaayo xuseen iyo geedka qalabkii inqaadada inuusa dadkaas ha kormeero waana ha ogaada walbadan siyo eto xaalada nololeed ee dadkaas warbixintunianinku diyaari inayla dhugunsado
iyo magaalada baydhabo maalin weliba hadeerahayaan qoysas fara badan iyo weliba anabooqday ku kumid ee kaamuunkiyada magaalada baydhabo kaasooda ka magacaabo loo goror weliba degana qoysas tiridio diiran toddobaatan qoys waa inay ku barakeena deegaanadii hoos kuya magaalada baydhabo yuusuf sheekh xuseen weliba waa guddoomiyaha kaamka loo goror weliba is-inkuwarmay dadka kanool kaamka sidii xaalada nololada ee ta iyo deegaanadii ha ku barakaceen kacay waroobadaraaday cuntooyinka leedahay ka jiraan yaalshooyo kula dhamadan isbitaallaha ka daawaya ka jir dad iidin tabaalaysan marka dad meelbans ku dhuxley iyo nay beeraley iyo nay howleley kulliya iska daarsameeno oo saas aw marka baahadiisiin baa lagu haytan marka badana baadiyadii oo waroosha gurino beerasha oo abaarsadeeno howlasha oo leedan baadiyka kuwa adabliyaalkum oo zoonagun bay dhaqde todobaatan shan gud haalshu ciidan liida may waa cid walan qabatin malaha tamay bua tijirin iyo nayti fiyaw dhatiyo biyo dhan baahayad iyo isku jin marka cid walan qabatay hata ninkoraay tigaanka jeesitay ma jara shankoron ibraahim weybaya kumeedka dadkiha barakeedii abaarta waa tuyo inkuwarmaase walayahan ku barakaadi deegaanadiyo yaaqlimelileya quqahi dhibahay gahi kaamkun lagu garooriliya nian kaamkanka beeri tabar iyonay dhib o meeli an rooghay oqatiyahayde kay dhamaaden erinde hayn erinka bilaadi wal bilaadi walaa kaleena baabuur fulaha kagadani baabuurka karahanay dibdib magaaladaas ku galani magaaladii koynin dhibleyla kulugni walba makalan dumayla ma dhuxo ani widaadka iyaa kaliska dari widaadka waaba mahaayo bata moyin roogo shaqiib bahelayara hamar baabuur siin karay war i waayba mako haay way bahay barakiyey biilaan way baanaa haamila wali baana waaye waran aama iyo waana waraaba biyogi warti ka jaran way baanagadana haanole ka dhimidow anayna hanoonsadi way baliishanay magaalada baydhabo way baalooday ka dhimiday inagii waliba saaseeyay iin sheegtay hooyarahamo hasan ayaa kumida dada dadkii ha barakicidii abaarta
anayna meelemaan gaandhiha ku gaaday isbitaal lahayn gaaday haddana anaga ololadan waa ka dhimid isbitaalka kani waa ka jari hadda lan shalay geegleentrooga ah meelaha ku bara wayba saas oo kale ana mikrofankan dhamay dadka sidumiyan saamayta abaarto waa inay insheegana inti maalintii lakuyaaba inti dabkiyo inshidaan lamajar wayna dowladda dhexe iyo hay-ado iyo ku oseena intii hala diran gurma degdege
waan qoflaa ku gaaday haddaba nuskiya kombariise dadha ku tuugay diyaar lama tooki la shiraay tamaas tooka oo dad laa ku gaadilay la saaray bulshada iyo ganacsatada iyo dawladda iyo nin walna niitara gaajo xumaan ahayd ilaa waagiinu koyni dhahduunlan walniinteegi mal argo
anuga ka qariibsano geedlan walaalana gororooba isku fadaani suufyaad waa ka karsadaan male jeel meedka ma qabna reed hungurigan jara hata biiba walaa booyidoba shalay isha miganininshaanowli garay yeedaba hata iska ku noolna bariidka fadaan burka fadaan magomay baahin dho faaranka sheenay sokor walka gadaaso male dadka shiida madi damanko shiidla tumaay hatumaa melka mohayo haanasla tumaay galnyaawati tubuka qobdi horsuma erin dadka layay wal isii gurahay lanki oo room roogsimile dadkii ha barakeedii abaarto waliniyo waayana waliyo dhamman iyo waliyo aaman taasi adaraadie waliba iyo hambahana meelyo ku helaayaan waliyo maalintii quudanyo iyo qoosjo
baahinka koynisga malee beero noolal malee walaama malee yoo aan ka tabi gorayti beero iska taa badaan wala ninka bahaaya dan wal malee saasaan ban lama owlaadaga inta muslunka ka dhal nool wal mahaysan intuuna koyni galantaan wal maagal ilaahay dan wal ku sugoyn marka jidkaha lagu haysan saaranaday allugay goobgadid mujikoy muslungay saare idooska katabni baabada diloyte ayow hunguro aama kortee ye oo aha ada oo kale ah io owlaadiye bu fidhiyaan iri binaange oo dhaxan meel ku galaanyo unlahayna yee intaas in dheerto baaha hayto owlaadiye i biilaan kataba ada oo xaaladaas fiiriyaasa oo reed intawaaso aha i owlaadiye baaha la boorayaan go-aan deer heedhanka noqoy biilka ku goykiis yar aadaa si awlaadiya ka nooladaan koin isturneena oo istirsaneena koin isturneena
dhimihii kale waryaagaana faysal dhaayib xuseen intii isuroogi kaamka mayba ankuur galay xaaladda walbarasho ee rooba jarta dadka kaamka suroogi iniyo walbaradaan awlaadiyoona fursadan helaan iniyo walbaradaan
يا إلهي يا إلهي يا مجيب دعواتي اجعل الأعمى سعيدا وكثير البركات وأنر أقضي وقلبي بعلوم نافيات وبفهمي لدروسي وأداء الواجبات
mahad bacdashe kolley siisintimintu kala socotaan isin haneen booqoteen arada mayba ka jare abaaro ayaa ka jaraan mayba ka jare biil la-aan mayba ka jare arday macluul oo baxsan ayaa ka jarta inkastoo saasay ka jarta haddana wayba antujika unkoyteen isin aragahayna ontaasi taasi sii aragdaan waxbarashadana qaab yaa in isin la socotaan meelin wayba ahaa ardayda unta ka jarta dadkii oo i d b dii oo arday magaalada gudaasha kasii barakaceeno waxbarashadii oo inta lanka furiyo iskoolkan waybu ahaa muddo oo arday saddex bilood oo kale ah ayaa sii dhikahayna maasha allah ardaydiina madii oo inta kuhoyan walyo kasaayan ma lahayn hatrigeeka eediyada wal sii fahmeen kulley wala bareen eraana laakiin wala sii fahmeen intii oonata hor in sii zaa'idaystaan horta taasiidka eediyadanka rajeeyana tan kale mayban sii baaqana inii oonata ardayda waxbarashadan baahan kaalin wal haligeysi qaalab waxbarasho walwalba fi arday dalka gudaashay iyo dalka binaashay lacala lankiiba taakuleen walan helo koro ini isu taakuleen musaanadaad in suubi saas daraadii aan kasii ardaya kasii dhawaayana ardayda inta dhikadaas oo kaamka eh, dhikadaas meegaa ardayda kaamkan dhigadaas waybwa calal aqal wayba nagadaas boqol iyo nay konton oo kale meelin kiraan marka saas daraadii waybwa ardayda ma haysadaan qalab oo warintay walbarasho oo arday buugaag iyo qalimaan iyo xoogo oo arday baybu ahaa iskoolka kastooda mayba gacan kasii jeysdahayte intersoosiyadilciraw i d b da oo qaar ka mid ah oo yay gacanta ka hayt iyo kamid ayin saas daraadii marmarna wala sii sheenaas kolley walka filin hanuun saas mee laakiin ini oo ardayeena gacanta ka hayta aragahayna buwagdi marbkor manhajki wala inshisheenti laakiin way bu ahaa ardayda iyo hata gacanta kasii hayt saas daraadii ardayda marka inta badan waxaan magaalada baydhabo mise deegaanada magaalada baydhabo hoos ku ha ku barakaya ardayda ma inbadanyin deegaanada magaalada hoos kooyan iyo ha kasii barakacen wal magaalada gudaha kabay wal oo hadda saase ka jara male laakiin magaalada arday tuulooyinka magaalada hoos kooyan ayaa kasii barakacen marka ardaydu kaamkun dhikadaayeen wa- maadooyinkii isin baraasaan ma ku mid ah maadooyinka una baraan mayba ka mid ah soomaali xisaab carabi cilmiga bulshada english oo normal ah hadda bilaawni Ay.
ahanase maadooyinkaas lasii barahay harta hata xaaladun ardaydan waxbarashada sideen ardayda waxbarashadii eed iyada anfaylata maadaama iyo constantly joogto ku kooyahayaan eed iyada anfaylata macalimiintan iyoona eed iyada anka ijibkihaadahayaan marka hadda madum airlight kaamkun waa eh, isla markaasi ardaydii walbarahayd oo deegaanada waa ku barakayn dowladda koonfur galbeed iyo hay-ado mibaan jeedilaakiin kolley heedo iyona maybaan sii jeedi laha inay gacan dheeraad ay kasoo sudan kolley wayba wabisi aragahayan wala isi ilinga ka aragahaytan wala adib aragaas waybu ahaatena inay arday horan kasii dheeraad badan intii linka suubiyo arday kaalmo badan inay linsheen Hussein Hassan Islamale isgoolka Mutawaarak walbarashada sagaalaad
Safail
marka hata meegamaadaga adaas ku afar malayo band marka maadooyinka ada qaadaas mee ku shan shantanin shan
saynis cilmiga bulshada hi- hisaab arabi ingiriis intii maadooyinka walaasiin kordhi
ha
maadooyinka laasiin kordhi faas
maadin saynis
magaga aadan maalin hasan aadan walbarashada ku waranba kaamku faylata haye walyaabo isin baraysa ma fude
ilmo bulshada haye soomaali haye xisaab haye in- ingiriis oo shalay la bilaabay haye ingiriishka wayaabo aada ku fahanti wal ningu
a e b e haan ka fahmay masha allah bilaawkiyo haa haye marka maadooyinka inta badan laasiin ka darafaasa
saynis
Hussein haye magaaga Wiil Hasan Hussein.
anuu haye maadooyinkaada baradayd anuu sheeg. magamaada baradayd Xisaab, ee Soomaali, ee Ciwi, ee Saynis, haye maadooyin ka jeed Soomaali.
haye magaa Saciid Aadan Maxamed.
ata kula gaad haye magamaada baradaad
Shaan, walbarasho sanaare hay Tufay.
haye magaa Xamdi Hasan Hussein.
amti heme baradayd Cashar Barban.
magamaadagaadaas Shaan, haye shanta maadagaadaas nin sheeg Cilmiga Bulshada, ee Saynis, ee Xisaab, ee Soomaali, ee sangaragaas kaamkun walbarashadiisa iskoolka Hayleton.
haye walyaabo maadadan ka jeed Ya, maadadan ka jeed
iyo dhawaan jeedo.
carwo by star elmadara intii roogdana markaato ah aanu cusgooshan eedaga intii baaftiina soonna iriidaanka nuur badana arwiya ugaasona arwo by staro arwaka cajab geliyaasu arlaaden gudaashe iyo oo kale baceyno lanka daarna idatiya hooba adarogsta cumaaniya abudabay wal adarogdile iska aalata carwa baistaaru lambu li aanshago usiday ardi aanshago aroosay oona biiko gooye hoo aridaa i owlaada ehelka i ashiirada adaqan eeda fadaasa anku adeeg walaal arwo by star tirka gorodaa waa ammaantaa daliiliyeeya carwa baistaara adduunka adduun dhex yaalla wal aflaylaha ka koobo kormee ariir ilan wiin culmihii aan dhatiyo ha agalkaada madooha iila araga waybaa kale cajaa'iblee carwa baistaarka aragaasana nal uslee isdamiyaa madoono isdaaraa usba afshay gooyahaan afarta qibla shalboodaw hatina has aruuriyaayo carwa baistaar ha qoraw wal horla aragii ma'ee anii baa la yaabay isiinnaha iila araga ariir ilan wiin dhatiyo ayinkan waybuwaa carwo baystar carwo baystar mayba ka taale nawaaxiga faridoodka ee magaalada baydhaba gaar ahaan sarta dheer ee baystar walaay faahfaahintaasi dheerna mayba kula xiriiri kortana teleefon nambarada shale ibirli hal shan konton iyo toddoba toban iyo toddoba ibir lama ama teleefon kale ee nambar sheey ibirli hal shan konton iyo sideed afartii lama toddobaatan iyo lix haddaba horan deer carwada baystar
dhegeystayaal qodobka kale oo barnaamijkan ha ka qaada doonaya mayba nagada ilanka qobsadii baroo bulshada ee baryaalkunba hadal haayoogay eedanka badanaay ee lamaga bahay farmaajo iigeeya oo laka magacaabo maxamed oo laka magacaabo cabdulaahi maxamuud cusmaan oo longorodow daanyeerow yaa mayba la kulumay madaxweynihii dhowaantun la doorday ee maxamed cabdulaahi farmaajo kubacdi markii uso banaanbaxyadii ku dhihi magaalada jowhar usukugu qibdaadii halkudhigyo eeda aan qobsadii baroo bulshada haddaba cabdulaahi maxamuud cusmaan daanyarow yaa waraysi gaaree la weeldhani unoo idaacadda warsan waraysigiina may baan dhiyay sidan
horta asan qasan qaado faafaayol waa nin oo macnaha hore oo shaqo oo u bilaabo oo shaqadiina qadin u eedmo kaasi
haddana muslimka qayo inaad macnaha u sidi jabada oo qabto maadaama oo jabada qabtid unabana waa ku wada faraxsanayo alxamdulilah doonaayo
cabdulaahi marka farmaajo la kulanti kulanka may ku wada hadleen
wallahi kulankii maasha allah ee waa wallahi kulankaas waa ku faraxsanahay farxadda ku farxadda oo igu weyn adduunyada loo arko
marka bara bulshada internetka iyo dhammaan adduunka mayba la kuwada hadlaay hataa mayba laha suubi heeseero farmaajo ii geeya marka taas arrintaasi aragaasa kan cabdulaahi hanta adiga
wallahi taas aniga ee aniga ra'yilimada iyo aniga maxaa saacaas oo qalubteeda oo kusoo dhacday iyo waxaan oo sheegayo oo oo waayo anoo farax oo faraxda oo faraxda wax kasta oo ii keena waxaan sheegayo madaxdaata oo sheegtay madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waa ku faraxsanahay wallaahi caawaas waxaan ku waadsay inaa uskula caawadaas oon gashtay ma ka saaday cabdulaahiyow ee, markii adi aad samaynaysay ereygan oo banaanbixin jawar aad ka qayb qaadanaysay niyadaada ma ku jirtay inaad la kulanto madaxweynaha
ما شاء الله كل أبي واني يستئنون العبيد أو لقلهم كنكي أو لقلهم إذا كانوا أو لقلهم وفرحتنا فقط وفقط بالعبيد أنا وحن لي
waaya cabdulaahi cabdulaahi ugu dambayntii ugu dambayntii waxaan ku weydiinayaa su-aala mar haddii aad banaanbixi ka qayb qaadatay madaxweynihii aad taageertay nasiibku uu kugu saaciday in aad la kulanto madaxweynaha oo weli uu mashquul yahay kulankiina dambe maxaa rajaynaysaa adiga madaxweynaha inaad ka soo qaadaan
والله تاس فشل ولد كلاي ساعات أنا أنا رجينا لكن إلا يعطي وحده ساعة ثانية لعيون
ha haddaan su-aal kaloo gaara ku weydiiye cabdulaahi ee, da-daadu waa imisa ee, jawhar markaad joogtayna maxaa samaynaysay meeqa sanaad jirtaa haye cabdulaahi ma leedahay reer iyo xaas
ما شاء الله ها شعروا لي يجوب
waayahay ee, cabdulaahi ow aad iyo aada u mahadsan tahay waxaana kuu rajaynayaa in ilaahay cimri dheer ku siiyo
آمين آمين وما تنسى فقط وفقط haye haye adaa
iri hoos ah i ammaan abaar i aarang udur i aafimaad isku dha'i isbitaalka aquuna aadana jengman ee iskanagna male aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee medki aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogi ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday abshayli waaya idika reebay iniisi sheegen walku hoonya aynoga ha ka arag arsaririsaaray tooba yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiigay yaraabe
dhegeystayaal ila dhegeysatay nga kaale cabdulaahi maxamuud cusmaan daanyarow oo kamaga dheerahay farmaajo ii geeya olin jeyi madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waana sheegay inuusa qorsheeyo hay markiisa madaxweynahaga mashquulka hakubaha inuusa la kulamo cabdulaahi weli kaloo nin sheegay inuusa leyi reer i xaas i beer isla markaasna uusa sanadiis eto soddon sano jar dhegeystayaal meelo kugu gudubnooy haddana mayba andegaane qodobkan anka dambeoye oo barnaamijkaana ogow ka naqdo doona shuban biyoodya mayba ku jara deegaano ku tirsan gobolka baay iyo oo dadna markaasan ka dhimadeen waryaagaana xasan cali daawuud iyo warbixin arrintaas ku saabsan nin diyaari
afar iyo labaatankii sa allaha dhaafi iyo miba cudurka shiban biyoodkii oon ka dhimadana daktoradii odayrasa sagaal qof deegaanka warmaalan iyo tuulooyinka hoos gooyayaan sidayo nin xaqiijiyaan qaar ku mid ee dadka degan deegaankaasoy odayaasha deegaanka warmaalka ku mid ah sagaal qofu oo dadka weyn deegaanka badano wal ciyaalna wal sidiidu ee ka jara waan sagaal qofu wal yar yar oo horey dhinadeena jaraan kumusay wal ku mid ah riibikaleeda ku mid ah laangarasa ku mid ah guuroa ku mid ah waashi ku mid ah guursokora ku mid ah bula ku mid ah firfirkaa ku mid ah tumuyoonay sagaal tuuru shalay may joynay laba boydowna jeyn wala weliba intaruwaayen dhata ka dhigeen hataa ta boydoogi habaheen maqooyna adablaha kale gees ay waraheen meelwel bug odhoon e guddigii abaarana inti habaheen dhata ku nagabeen andeernu meelbadana tasiiyan geesa marni saari لما تأسيا تلوم حتى تألنا لا كل إلاني شيئا قرنا قوامي وإن الدولة وإن إذن قف قدون من كدورين من دبك باور كوية وملا يون باور ممسوك غارق الدنيا لبساري الدب دباتدي وساسيتو أي أدو سمفالكي دولد كوفر قلبين ما يكون سودان إلي دبكاس ماتد سموك اللو اللي قبينو اللو نيلة دماتي نيلة قرارن awaarna wiilkiis abaaranaati muskudarsati ni daawo ibi gudugsiin noolan hadoorsiyaadna ku codsadaan cudurka shiban biyuudka iyo mayba isugebi ahaanba saameyn weynka weeldhaday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maybana hadda la sheegahaye ini isu saamay dad dadka ka guureeyaan baadiyada iyo dadka beeralayda ah
dhegeystayaal akhyaarta hawada noola dareerka barnaamijkiitaana kulanta warsame oo kaha ka qaadani qodobo eeda ugu weyn oo isinku heleen warbixino dhatiyo ka jarta iyo barnaamijkaana oo intaa ka gabagabeeyaan barnaamijkaana way bahasaaray faysal dhaayil xuseen aan oo mukhtaar dalman in isila dareeriyahay inta barnaamijkan koolamida uuna reedanka kulmi doono noo iska duuban way basan lanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Lord.